dhammaan ummadda soomaaliyeed ay dhegeysanaysa meelkasta caalamka ka joogto iyo dalka xaafadda waa salaamaya marka ugu horeysa waxaan leeyahay dhamaantaasa nadaan kariim ilaahay hogaamada ha naga aqbalo marka dugsaashaada haddii aan u soo daadego dagaalka ka socda magaalada tukaraq ama gobolka sool intii lagu oran karo tukaraq buu ka socdaa keliya dhammaan gobolka sool meel kastoo ay tahay ayuu ka socdaa dagaalkaana mas-uuliyadiisa iyo gardafadiisa waxaa iskale somalilan ayaa iskale somalilan ayaa waxay kusoo guushay dal iyo dal aanay lahayn iyaga oo ka dhigaayo cudurdaar in uu siiyey dalka ingiriiska uu siiyey mana aha runtii wax jira oo ingiriis hadduu cid wax siinayo dalkiisa ayuu cid wax ka siin lahaa waana nasiib daro dhinac walba inay ku dhintaan dhalinyaro soomaaliyeed xagga ka dhinta puntland xagga iyaga iyo xagga somalilan ka dhinta laakiin mas-uuliyadda dagaalka waxaa iskale waxa weeye waa somalilan weye waa tahay dabcan waa la socotaa horaantii sanadkan baa ciidamada somalilan tukara qabsadeen ilaa ay maanta colaad baa taagan dadkii shacabka ahaa oo lagu kor dagaalamayey waa la socotaa in badan oo ka mid ah waa ay barakaceen qaarna hadda dagaalku waa uu ku dul socdaa xalka maxay kula tahay inuu ku jiro wasiir
dadkani waa dad maanta inta la soo qaadanayay ilaa dhowr iyo tobankii sane u dambeeyey ama sidii runtii dowladii dhexe ee soomaaliya ay u burburtaba runtii waa dad soo qaadanayay dagaalka maanta socdana uma eka keliya inuu barakac ka dhici karo barakac ma aha mid dagaal ku baaqanayo dadku way barakacayaan waana dhimanayaa wax kastaba ha koosgalayso dowladda puntland waxaa ku ammaanayaa difaaca dalka iyo inay gudatay waajibaadkii dastuuriga ahaa madaxweynaha puntland marseer cabdiweli iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo shacbiga reer puntlandna waa fanaano dastuuriya oo ay qaadeen weeyaan wasiir waa tahay dabcan waxaynu la soconaa in mas-uuliyiin gobolkan sool ka soo jeeda oo hadda meesha lagu dagaalamaya ah inay xilal kala duwan ka hayaan somalilan arrintaa lafteedu sooma ahan sababta somalilan ay ugu doodayso gobolka sool in iyadu uu hoos yimaado waxaa looga baari karaa lakin waxa weeye somaliland oo kuwada ingiriis soomaaliya qaliil loo burburtay somaliland oo ka baxda dhammaan gobolka somaliland iyo cayn ee aanay degaankooda ahayn marka hore taa weeye xalkasta dagaalka ku baahan karaana taa weeye waa tahay waxaa nasiib daraa dowladii federaalka ahayd ee hogaaminayo mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre inaanay runtii gudanin waajibaadkoodii dastuuri ahaa puntland waxaa ugu dhimanaysa maaha xarka gobolka sool oo keliya maaha waa midnimada ummadda soomaaliyeed iyaga ayay ahayd inay ummadda soomaaliyeed sharafteeda iyo karaamadeeda iyo midnimadeeda ilaaliyaan waa dad hadal runtii madax maskaxda ka weyn bini aadanka madaxweynihii dhammaa ee qaranka oo dagaalka hadjin halaha lagu dhameeyo inta uu ku hadlaynayo ee hala dhameeyo puntland waa lagu soo duulay wadankeedii baa la haystaa isagii ayaa haddana hal la dhameeyo colaada colaada waxaa lagu dambi karaa waxa weeye
waa tahay wasiir kol hore waxaa soo baxayay warar sheegaya in puntland iyo dowladda federaalkuba qorsheenayaan maamul gaara oo loo sameeyo gobolada sool iyo sanaag si meesha lagaga saaro sheegashada somalilan mas-uuliyiinta ama siyaasiyiinta sool kasoo jeeda baa ka mid tahay puntlandna xilal kala duwan baa kasoo qabatay oo wasiirka warfaafinta uu u dambeeyey bal arrimaha maxaa kala socotaa
sidii ay u cadaysay shacbigeeduna oon anigu kamid ahayna aanu ku raacsanahay dalkeedu dal lagu ukumi karo waa international community iyo dowlad maraykan iyo dowlad kale oo midaris ah isheeya ha ahaatee dib go-aan ka gaari karta male sidii dowladda puntland u cadaysay anigoo kamid a shacbiga ayaanu ku raacsanahay inay puntland dadweynaheeda daafacto nina aanay badanada noqonin go-aanka ugu dambeeyana ayadu qaado qodobka kale ee meesha yaallaa waxa weeye nimanka aad sheegtay kasoo jeeda sooniyo sanaag waa niman runtii baysta shaqo tegay waa niman jeebkooda ka fekeraya waa niman karaamadooda iyo sharafta dadkooda aan ka fekeraya waa ma socotaa dulliga iyo balafaha la baday reer sool waa ma socotaa ilaa iyo hadda toddobaatan qof baa ilaa shalay xidhan qaarkood xataa ku yaalan isbitaalada yaaliin hooyooyin baa xidhan kuwo umura-a baa xidhan kuwo uurley ah oo oo oo oo oo xaamilooyina baa xidhan sobohihii birmageynada ahaabaa suuqa badhi mida kale meesha taalla waxa weeye dadka waxay ku doodaan dagaalkan professor cabdiwada cali gaasaan xubinna ka ah ee shakhsiyadoodana ku hadlaya professor cabdiwada cali gaas kuma imanin kursiga si xaaraana kuma imanin si xaaraana buu ku jiri laba iyo labaatan musharax baa la tartamay shacabka reer puntland baa doortay cabdiwada cali gaas dictator maaha sida ragga qaarkood uu fiqinka ka mid yahayna kursi xaaraana kuma fadhiyo oo shalayba dooda cabdiwada gaas xaqa buu u leeyahay haddii shacabkiisu dib u soo doortaan shan sano maahe kontonka sano ee soo xiga soo socda haddii ay doortaan reerbuntlandbaa go-aan ku yaalla waxaan nuu sheegay waxaan ka sheegayaa inuusan kursiga xaaraan ugu fadiyeyna dooritaanka iyo doorashada shacbiga soomaaliya professor cabdiweli iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha reer puntland ay ku